bismillahi raxmaan raxiim horta shacabka soomaaliyeed siday usoo dhoweeyeen iyo niyad wanaagii dowladdan cusub loo haya weli waa jira wakhti dowladda lala xisaabtamana hadda ma gaadhin oo boqol maalmood weli uma buuxsamin arrimihii lagu doortay dowladduna wax khalad weyn oo laleeya khalad siyaasadeed buu farmaajo galay ma muuqata ilaa hadda laakiin su-aasha isweydiinta mudan waxa weeye madaxweyne farmaajo markuu yimid dilkii iyo qaraxii iyo aad bu u batay magaalada muqdisho arintaas maxaa sababa ma madaxweynaha laga soo horjeedaa arintu waxa weeye in la ogaado horta magaalada muqdisho dadka wax ku laayaa shabaab keliyata maaha nimanka argagixisada keliya maaha dad badan ayaa magaalada maaragtay ka geysta dhibka marka ha ahaadaan regional level ama dadka kale ee siyaasadda faraha soomaaliya kula jira ama ha ahaadaan qabaaisha soomaaliyeed ee danahoodii siyaasadeed ka dhex waayay dowladdan cusub ayaa laga yaabaa qaska iyo fowdada inay wadaan marka dhibka soo kordhay hadda xamar ka jira kama turjumayo shacabkii oo ka niyad jabay dowladdan ee waa dad dana siyaasadeed leh oo aan ku qanacsanayn maamulka cusub marka ma waxaad leedahay ama macnaheedu ay tahay in dowladdan soo dhoweyntii la siiyey iyo kalsoonidii la siiyey iyo shacabka soomaalidu siday ugu farxeen cid ka naxsan ama aanba rabin soomaalida farxaddeeda oo weligeedba dhiigga soomaalida ku nooleyd oo kale oo aan laga yaaba inay muuqdeen yaa jirtaad leedahay oo iyadana howlaheeda wadata saas weeye dabcan wax walbana warbaahinta lagama sheegi karo laakiin ha ahaadaan regional levelka dowladaha dariska hay-ada kale ha ahaadaan dad aan ku farxin israacii iyo damaashaadkii hal mar soomaalidu israacday xataa kuwii somalilan iyo lahaa soomaaliya waan ka go-nay meel walba looga damaashaaday siyaasi soomaaliyoo intaa kasbaday ma jirin dad aan ku farxin arintaas ha ahaadaan dad soomaaliyeed oo gudaha ku jira oo siyaasiyiin ay laftooda oo danahoogii siyaasadeed meesha ka waayey ha ahaadaan ururada argagixisada ha ahaadaan dowlado kale dad badan ayaan ku qanacsanayn maamulkan cusub marka dhibaatada ka socota muqdisho ma aha mid shacabku uu leeyahay maaragtay way naga turjumaysaa oo kuma qanacsanin maamulka isla arintaa lafteeda dhanka amniga haddaynu kusii jirno dowladdu waxay isku dayday haatan lafteedaba inay wax ka bedesho oo madaxdii ciidamada ee kala duwanaa ee dhanka ammaanka shaqada ku lahaayo ayay kala bedeshay madaxweynihii waa kan dagaal buu ku dhawaaqay ma is leedahay tallaabadaasi waa tallaabo ku habboon waxa socday in jawaabteeda ay noqoto horu socdo dowladduna ay wax kaga qaban karto waxa socda horta arrinta soomaaliya ugu muhiimsan oo siyaasi walba hortaala waxa weeye lama dhahayo madaxweynaha cusub dhaqaalihii ma kordhiyey lama dhahayo shaqooyin arrinta ugu muhiimsan waxa weeye amniga inta uu ka sameeyey halkaasaa halbeegu ka imanaya marka horta maamul kasta markuu yimaado waa arrin iska caadiya rag cusub inaad keentid oo sistamkii hore meesha uu ka saaro dhib mala in taliyihii booliska taliyihii ciidamada nabad sugidda inuu bedelo oo uu dhiibo dad uu leeyahay waa kula shaqayn karan taa wax dhiba maleh arinta oo ah dagaal baan ku dhawaaqay haddee dagaalku waa socday markii horeba arrintaa lama dhihi karo wax weyn oo cusub baa ayagu farmaajo halkaa kusoo kordhiya sababto dagaalka dowladda soomaalidu ay kula jirto nimanka khawaarijta oo argagixisada mar walba mid socday buu ahaa laakiin tii unbuu sii xoojiyey oo uu sheegay inaan anagu maaragtay gacan bira ku qabanayno nimanka diinta uu isticmaalaya arbushaada dalka dhanka kale arrimaha isla siyaasadda beryahan waxaa socday mooshin la wadey oo ku saabsanaa arrimihii dekadii berbera waxaa kaloo iyaduna jirtay dhanka boosaaso iyadana waa tii ay wax ka soo kordheen iyo howlaha ka socdeen madaxweynuhu haatan safarta waa ku ugu baxay imaaraadka marka ma is leedahay halkaa lafteeda culaysyaha ka soo kordhay oo dhanka siyaasadda ohoo arrin cusubba waa dowladdani ee faraha la gashay oo durba lagaba yaaba dee dowlad goboleedyadii iyo dhinacyadii kale ee dowladda inayba howl cusubba iska bilaabato oo dowladdanina ayba shaqo cusubba madaxa la gasho horta imaaraadku wuxuu ka mid yahay dowladaha siyaasadda soomaaliya sida aadka gacanta ugula jira hardan dheerna ay ka dhexeeyaan dowladda turkiga runtii dowladda turkigu wax weyn oo la taaban karo ayay u arkaan ayay u qabatay soomaaliya imaaraadkuna runtii kuma qanacsanaa qaabka turkigu maaragtay uu soomaaliya arrimaheeda kula jiro laakiin xagga soomaaliya marka laga ego oo arrinta inaga muhiimka inoo ah faragelinta imaaraadka dadka soomaalidu meel kastoo joogaan shaki weyn bay ka qabaan sababtoo deris baynu nahay tartan dhaqaalaana dhex mari karaa tartan siyaasadeed baana dhex mari karaa baynamaa turkigu yahay wadan fog oo muslin ah oo yurub ku dhex yaala oo ay adkaanaysa inuu soomaaliya maaragtay lama barbar dhigi karo imaaraadka marka arrinta berbera khatar weyn bay leedahay sababtoo ah mashruuc horumarineed ma aha mashruuc siyaasadeed ma aha waxa weeye saldhig military oo ma aha somalilan baa loo dhisaya haddii la dhilaa waxbay ahaan lahayd oo deegaan soomaaliyeed weeye laakiin saldhig ciidan oo imaaraadku iska leeyahay weeye ma baari kartid hubka kasoo degaya ma ogid dadka ka shaqaynaya ma ogaanaysid marka taas iyo tan dekada boosaaso horta lasma barbar dhigi karo tan dekada boosaaso shirkii u horreeyay anugu waan ku jiray oo labada kun iyo afariyo tobanka bishii bishii juun madaxweyneha puntland wafdigan la socday oo wadahadalka uu furmay arrinta boosaaso waa mashruuc horumarinayd waa development project dastuurka soomaaliya haddii la fiiriyana waxaa jira arrimo fara badan oo dowlad goboleedyadu aanay u baahnayn inay ogolaansho weydiistaan dowladda dhexe ee soomaaliya dowladda dhexe afar arrimood bay iska leedahay difaaca oo ah arinta ay somalilan loo qabsanayo difaaca jinsiyadaha iyo basaboorada monitary policy oo ah siyaasadda lacag samaynta iyo waxa iyo arrimaha dibadda afartaa arrimood dowlad goboleedyadu faraha lama geli kara marka taasaa keenaysa in dowladda farmaajo aad uga dhawaaqdo arrinta berbera laakiin tan boosaaso lama barbar igo tan boosaaso waxa waaye dekadii jirtay oo la ballaarinayo waana mashruuc horumarneed ee ma aha arrin siyaasadeed
gabagabadii marka marka ma waxay noqon kartaa sida hadalkaaga hadda ad kaga dhawaajisay in soomaaliya haatanba ay ku hardamayaan dhankay doontaba ha noqotee dhinacyo kaleete oo maslaxadooda ka ilaashanaya oon ahayn xataa dowladaha dariskahe aadka dareenka looga qabo balse ay yihiin jiraan dowlado kaleo iyagu laftooduba ku hardamaya saas miyaad u dhigtay haha dowladaha darisku runtii faragelinta turkigu ee arrimaha soomaaliyeed turkigu hadduu yidhaahdo saldhig militari baan xamar ka dhisayaa waa caasimadii soomaaliya soomaalidao dhan baa wada joogta meesha laakiin imaaraadku markuu yidhahdo berberaan ka dhisaya waa ka duwanta waa ka duwan tahay saldhigga militari ee turkigu raba inuu muqdisho ka dhiso soomaalidao dhan ba laga rabaa ogolaanshaha marka imaaraadku iyaga oon dowladda dhexe soo ogeysiinin inay dhahaan berberaanu ka dhisaynaa hadday somalilan ahaan lahayd wadan madax bannaan oo adduunku ictiraafay gooni bay ahaan lahayd laakiin maadaama weli soomaaliya ay ka dhisan ay sharci ahaan uga uga tirsan tahay taasaa keentay in dowladda farmaajo arrintaa aada uga dhawaaqdo tan kale shaki badan baa soomaalida ka qabtaa arrimahan faragelinta maaragta imaaraadka mar ay muqdisho yimaadeen waxay dhahdeen xabsi baanu idiin dhisaynaa dowladdu dowladdii xasan sheekh waxaa la yidhi xabsi waxaa nooga muhiimsan arrimo kale oo dhaqaala iyo maaragtay inaadna siisaan sidaa darteed arrintaas khatar weyn bay leedahay saldhigga ciidanka ee berbera lamana mid aha deked la ballaalinayo oo ah mashruuc horumarineed